talaadada ay bisha nofembar shanta tahay waxay dadweynaha maraykanku u dareeri doonaan goobaha codbixinta iyagoo dooran doona madaxweynaha afarta sane ee soo socda oo ay ku loolamayaan madaxweyne ku-xigeenka kamala haris iyo madaxweynihii hore donald trump dadka codaynaya waxaa ka mida dad markii ugu horreysay codkooda dhiibanaya gaar ahaana doorashada madaxtinimada maraykanka dadkaasi waxay isugu jiraan kuwo siddeed iyo toban jirsaday kadib doorashadii labadii kun iyo labaatanka iyo kuwo hadda noqday muwaadiniin maraykan ah abshir weli cali waxa uu ku nool yahay gobolka minnesota waxaana uu codaynayaa sanadkiisii koowaad waxa uu ka waramayaa dareenkiisa ku aadan in markii ugu horreysa uu dooranayo madaxweyne dalkan maraykanka waxaan happiness kulanaysaa joy
farxad farxad inaan wadankan inaan inputkeeda inaan geliyo oon codkeeda inaan yusgareeyo oon codkeyga meel geeyo oon dadkaan rabo inaan u codayaan u codayo farxad bay dareenka ah codaynta marka koowaad waa mid dad badani ay xusaan inay muhiimad gaar ah iyo farxadba u leedahay balse codaynta ayaa ka mida xuquuqaha aasaasiga ah ee dadka maraykanka sidoo kale sanadkan waxaa codaynaya dad badan oo aan muwaadiniin maraykana ahayn doorashadii hore dadkaasi waxaa ka mid a cabdinaasir ibraahim cilmi oo ka mida dadka ku shaqaysta gaadiidka xamuulka ama loo yaqaano tareelayaasha waxa uu sharxayaa dareenkiisa ku aadan inuu codaynayo markii ugu horreysay waa ku faraxsanahay inaan inaan mataqaanaa markii ugu horreysay aan ka codeeyo doorashadii ugu horreysay ee waddanka maraykanka wallahi waa saaid baa u faraxsana doorashada waxay la micno tahay inaan haddii qofka aniga aan rabo inaan joosgaraysan karo oo mataqaanaa u codayn karo hadduu xumaadana naga seteema ka codayn karo xamdi shariif waxa ay degan tahay gobolka virginia waxayna u aragtaa codaynta sanadkan inay iyada shakhsiyan muhiimad gaara u leedahay waxaa dareemayaa farxad waxaa ku faraxsanahay inuu codkayga hore inuu kusoo aaday kala doorashan in markii la kala dooranayo donald trump iyo kamala harris kamala harris waxay tahay waxay noqon doontaa presidentka u horeeya oo gabar ah oo madow ah waxaa waaye taariikh oo sameysmi doono waxaanwaxaana rajeynaa inaa historygaas dhac doono inaa ka qayb galo inkastoo soomaaliya ay ka mid ahayd wadamadii uu madaxweyne donald trump muddo xileedkiisii hore uu ku diray liiska wadamada aanay dadkooda usoo safri karin maraykanka haddana muwaadiniinta asal ahaan ka soo jeeda wadankaasi waxay ku kala aragti duwan yihiin waxa ay ku xulanayaan madaxweynaha loo codaynayo shanta bisha nofembar abshir weli cali ayaa sheegaya in isagu uu diradda saari doono doorashada dowladaha hoose iyo heer gobol balse inuusan kala jeclayn musharaxiinta u taagan madaxweynenimada ani wallaahi madaxweynaha tigidkooda inta ugu badan ma jecli labada ruux oo cararaya laakiin ani waxaa igu impoint waa dadka ka hooseeya ama mayorka ama state houseka ama city councilka dowladda yar ee ka hooseyso kuwaas baa inta ugu badan nafteyga iyo xaafadeyda iyo dadkeyga ay arkaan wadada iyo fuustamkaada iyo cuntadaada wax kasta waa dowladda ugu hooseysa so sanadkanan waxaa rabaa dowladda ugu hooseysa dadkaana ii shaqaynaya dadka ii taageeraya inaan u codeeya laakiin labada madaxweyne u cararaya mid ma jecli midna ma nabay madaxweynaha waxaan rabaa inaan ka arko midda la doortaba inuu dadka oo amerikaana oo horta hortooda hortooda ugu saaro put them first dhanka ganacsiga dad badani waxay qabaan in madaxweyne trump uu uga wanaagsanaa dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga madaxweynaha xilligan soomaali badan oo ka shaqaysan jirtay ganacsiga gaadiidka gaar ahaana taragyada ayaa qaba in xilligii trump uu suuq wanaagsan ay lahaayeen haddii uu soo laabtana ay rajo wanaagsan gelinayso ganacsigooda sida uu sharxayo cabdinaasir ibraahim cilmi ani waxaan u codeynayaa donald trump waxaan uga codeynayaa waxaan ahay nin businessman ah truck driver baan ahay ninkan waa nin businessman ah shidaalkii baa kor u kacay wax kastooo dhanoo mataqaana aan isticmaalayna maintenancygii baa kor aaday wixii mataqaana material ahaa dhana la isticmaalay cilkaasi gal maintenance kale tahay hadday shaqadii tahay marka waxaa uga codeynaya waxaa weeye hadii wax kastoo dhanba mataqaanaa markuu jooga aan heli jirnay xagga baawureeda oo taraaga hadda ma helno wax kastoo dhanba dhulkay galeen ma nin businessmana inuu noo soo noqdo waxaan hubnaa wax kastoo dhanba inay noo furfurmayaan dumar badan ayaa u arka kamala haris dhabbaha in ay u xaarayso in dumarka ay jebiyaan saqafka ku daboolan xayndaabka lagu hor istaagaya in ay dalkan hogaamiyaan xamdi shariif ayaa qabtay in sababtaasi iyo kuwo kale oo isbiirsaday darteed ay u taageerayso kamala haris waxaa u um, codeyn doonaa kamala harris n sababtana u horeysa waa um, policiyada ee ka hadasho aad iyo aad baa uga helaa ayadan waxay tahay qof oo nolosheeda hore intee vice president noqonin waxay ahayd prosecutor iyo lawyer n waxyaabaha qaarkood ee soo martay and ee fahansan tahay wuu caawin doonaa markay president noqoto waxay dhahday inay noqon doonto um, uh, madaxweyne oo dadka u hiilayo and dadkaasna gaar ahaan kuwa oo working class middle class iyo lower class ah waxay rabtaa inay nolosha u fududeyso waxyaabo badan inay um, u aqbasho and waxay tahay qof oo um, nolosha noloshahaas oo fahansan
doorashada talaadada dhici doonta ee maraykanka ayaa ah mid taariikhi ah waxaana lagu go-aamin doonaa cidda noqonaysa madaxweynihii afartan iyo toddobaad ee maraykanka